mudanayaal waxaa saakay soo gaaray inuu dowlad goboleeda virginia dalka maraykanka ee washington magaalada washington uu ku geeriyooday mudane jenaraal maxamed cali samantar oo ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddo dheer ah kasoo shaqeeyey kana mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed oo ciidankeena qalabka sida dadka soo dhisay ha ahaado boliis ama ha ahaado xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu maanta ku geeriyooday magaaladaas washington raxmadii janna allaha siiyo qabrigiisa allah u waasiciyo nuurkii allah u ifiyo roobatuljanana ilaahay faraashkiisa ka dhigo jannada janatulfirdowsna allah ka waraabiyo intii uu ka geeriyooday dhammaanteena shacbiga soomaaliyeedna sawir allah ka siiyo aan faatixada u marno acuudu billah waxaa markii ay geeradii soo gaartay aan la xiriiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha oo arrinkan geeridan ku saabsan aan kala hadlay waxaana ma hadle oo aan go-aansanay in jenaraalkaasi oo soo halgamay muwaadinkaas sharafta ku leh xil badanna u soo qabtay dalka soomaaliyeed in aas qaran loo sameeyo ayaanu ayaanu go-aansanay makataa waana ku mahadsan yihiin ogolaasha ay naga ogolaadeen markii la keeno marka xildhibaanada hala socdaa qofkaasi mudnaanta uu leeyahay sharaftiisa in la siiyo haddii la yidhaahdo oo aasaas qaran aan waajibkaasi dambe aan ka gudano dhammaanteena wasiirada wasiirada wasaaradda haweenka marwe sahrana iyadana iyo dhammaan dadkii uu ka tegayna sabar iyo iimaan allah ka siiyo